ciidamada booliiska somalilan ayaa xabsiga u taxaabay labada fanaan ee kale ah deeqsan cabdinaasir iyo sidoo kale cabdikariin calishaah kadib markii lagu qabtay iyagoo markaasi sakhraansan waxaana sidoo kale cabdikariin calishaah oo gaari wata uu ku dhuftay wasaaradda markaasi deegaanka taas oo ay u dhowdahay agagaarka debtemiska waxaana sidoo kale deerka markaasi wasaaradda wahaa mid uu dumiyey ilaamaha ammaanka booliiska gaar ahaan traafiga ayaa xabsiga dhigay oo gacanta ku qabtay waxaana maalmihii ugu dambeysay lasoo dhaafay wahaa mid ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa geesta kale iyadana waxaa markaasi baraha bulshada qabsada saacadihii ugu dambeysay lasoo dhaafay in cabdikariin calishaah iyo sidoo kale deeqsan ay wada socdeen iyagoo sakhraansan hase ahaatee arrinta aanay sidaas ahayn oo iyadana si gaar ah markaas laamaha ammaanku ay u qabteen iyadoo kiiskeedana uu yahay mid kale oo markaas iyadana sakrad ah hase ahaatee labadoodu aanay isla socon wararka qaar ayaa tibaaxaya in laba sano oo xarig ah lagu xiray maadaama qamriga iyo sidoo kale qamrada qofka haddii lagu qabto isagoo gaari wata uu mudaysanayo ciqaab ganaax iyo sidoo kale in markaasi xukun deg deg ah lagu rido ilaa hadda laamaha booliiska somalilan warkama ay soo saarin laakiinse wararka markaasi aanu ka xaqiijinay heladeeda ayaa gebyahaanba sheegaya arrintani waxay ahayd mid saacadihii ugu dambeysay ee lasoo dhaafay baraha bulshada si weyn u qabsatay taas oo dadka markaasi aada u taageera labadan fanaana ay markii hore moodayeen in siyaasad ahaan loo xiray laakiinse dembiye iyagu ay galeen oo khamrada iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi lagu eedeeyay ay tahay mid markaasi ay gacanta ku hayeen oo ugu dambeynna laamaha booliisku ay xabsiga dhigeen waxaana arrinkaasi ahaa mid si weyn ugu baahay baraha bulshada